أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku mari doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan soddon askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kataa'ib al akhbaariyi oo baahisay qaybta soddonaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha mid ka mid ah deegaanada hoosta degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe dowladda saldhiibiyadda kenya oo xaqiijisay inuu bakhtieyey taliyihii ugu sarreeyey ciidanka kufaarta kenya kadib shir diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka oo ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada baay bulshada ku dhaqan degmada galhariiri ee wilaayada galguduud oo goob fagaara ah ku daawaday filimka qaadimuun ee aqsa ee uu baahiyey kataa'ib al akhbaariya dowladda saldhiibiyadda maraykanka oo sheegtay inay maamulka yuhuudda ku taageerayso dowlaan cusub oo lagu qaado muslimiinta falastiina xilli sahyuuniyadda yuhuudda xasuuqa wadda magaalada khaza mas-uuliyiinta wilaayada bokool iyo hoggaanka dhaqanka wilaayada oo booqday mid ka mid ah macaayidda sharciga ee ka furan wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka doornimo oo kooban haatanna iyagoo fisan in ka badan soddon askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dagaallo saddex jeer lagu jebiyey murtadiinta oo hawada sare ka taageerayaan diyaaradaha saliibiyadda maraykanka oo shalay ka dhacay agaarka deegaanka wiilkooy ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa dagaaladaasi khasaaro culus lagu gaarsiiyey murtadiinta inta la xaqiijiyey dhimashada maliishaadka murtadiinta waa saddex iyo toban murtad kuwaasoo qaar ka mid ah meydadkooda iyo cadowga uga carareen goobtii dagaalka waxaana dagaaladaasi ku dhaawacmay siddeed iyo toban murtada waxayna ciidamada mujaahidiinta dagaaladaasi kusoo qarmaysteen hub u badan aka afartan toddobo dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshaadka riddada oo ku taalla deegaanka ceyrasha biyaha ee duleedka muqdisho dhaawaca waa laba askari oo murtadiin ah isla banaadir waxay ciidamada mujaahidiinta xalay qarax la beegsadeen fariisinka riddada ee deegaanka tabeelaha ee duleedka magaalada muqdisho dhinaca wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen fariisinka murtadiinta ee makuuda ee magaalada baydhabo kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta soddonaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdiqaadir
waa filim lagu soo bandhigayo gurmad ay mujaahidiintu u sameeyeen dadkii ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha ee tuulada buulabaley oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe mashruuca ay ka faa'iidaysteen ayaa ah qaybinta raashiin iyo agabyo kale iyadoona dadkaasi ay kasoo muuqanayaan filimkan qaybta soddonaad u ah muuqaalada lagu soo gudbiyo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku dhaqan deegaanada wilaayaadka geed miirooda balaayo bulbaley guud bulbaley ilaa ka mahadsan wilaayada iyo raashin masiir kamid ah raashinkan xaaf bariis ee xaaf bariis sadaal suq saliid ah hal shandaro halba iyo noocaabad oo tani deegankii waxaa waaye tuulada madhoog min alqoyna inta guud bulbaley raashinkaas oo wilaayada allah barakay oo noo barakaytay khayr iyo fulan allah siiyo odowkaasidan inta dhamin allah dhammaystiro guul iyo gargaar iyo kusoon ilaa jiraala kanagada saas iyo yaay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan kusoo may kusoo barakeey tuulada hilishiid oo maanta hadda joogo tuulada oo buundada buulbaley ayaan jooga maanta si aad ayaa ugu faraxsanyahay walaayada islaamiga raashin noo keentay haaf sokor haaf bariid hal shandarwo habadba aag aag saliid ayaa noo keentay si fiican ay ugu faraxsanyahay maanta walaayada waxaan u rajaynaynaa inay kor ilaahay ka dhigo gaalada ilaahay inaan ka qabto ayaan ugu rajaynaynaa farahadayda maanta boqolkii boqol boqolkii boqol boqolkii boqol waaye
maxtaliyaan marka barka oo biyo markasna barakaci marka maalanta ilaahay maxtaliyaan wilaayada may nin sheentay bariis sokor saliid bac shandarbo intan maalanta ilaahay maxtaliyaan gacanta ka haysan alxamdulilah ilaa wilaayada ilaa madina wilaayada maxtaliyaan wuxuu ku biirayaa aflaamta sida maalinlaha ay usoo saarto kitaab al-akhbaariya ah iyadoona lagu soo bandhigo waxqabadka guddiga maalinta fatahaadaha ee mujahidiinta u sameeyey dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay fatahaadihii ay sameeyeen webiyada dalka mara dowladda saliibiyadda kenya ayaa xaqiijisay inuu baktiyey taliyihii ugu sarreeyey ciidanka kufaarta kenya kadib shir diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkeen sheib cabdulaahi taliyihii ugu sarreeyey ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee kenya ee loo yaqaano k d f jenaraal farancis ogola ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay shil diyaaradeed oo shalay ka dhacay waddanka kenya halkaasoo ay kula halaagsameen askari iyo saraakiil ka tirsan ciidanka kenya shilkan diyaaradeed ayaa gelikii dambe ee shalay wuxuu si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaano kuben ee dhacda galbeedka dalkaasi halkaasoo ay taliyaha ciidanka kenya iyo askar kale oo la socotay diyaaradda kula dhacday islamarkaana uu dabqabsaday saraakiil ka tirsan dowladda kenya ayaa xaqiijiyey dhimashada ilaa sagaal ruux oo diyaaradda saarnaa halka laba kalena ay shilka ku dhaawacmeen madaxweynaha dowladda kenya william ruuto ayaana xaalad si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu baktiyey taliyihii ugu sareeyey ciidankiisa gaal ka dhintay ayaa da'diisa lagu sheegay lixdan iyo kow sano wuxuuna tiriska ciidanka kenya ka mid ahaa tan iyo afar iyo labaatankii abril ee sannadii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii tobankii juun ee sannadii laba kun laba iyo toban ayay ahayd markii shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaasi uu ku dhintay wasiirkii amniga ee dowladda kenya iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno kale oo ka mid ahaa ilaaladiisa munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم munaasabadan oo ka dhacday gudaha madarasada ummu camaara oo ka mid a madaarista ay macalimaadka ka yihiin gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buulafullaay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay kan dacwada maamulka islaamiga degmada buulafullaay salaadiin waxgarad waalidiin iyo martisharaf kale ujeeddada munaasabadda ayaa ahayd xaflad sagoontin ah oo loo sameynaya arday isugu jirta wiilal iyo gabdho oo ka qalanjibiyey barashada qur-aanka kariimka kuwaasoo gaarayay siddeed iyo toban arday ugu horeyn macalimadda madarasada ummu camaara ayaa faahfaahin ka bixisay xilligii la aas-aasay madarasada iyo inta dufco ee ka qalinjibisay inta ay furan tahay madarasada madarasada taariikhdeeda alxamdulilaah madarasadu xilli waxay maaragtay furan tahay toban sano ah tobankan sano ay furan tahay alxamdulilaah afar dafco ayaa ka qalinjibiyeen alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan mahad aan la koobi karin suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey afhayeenka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay iyo nabadoon cali maqane oo ka mid a waxgaradka degmada buulafullaay ayaa iyagana dhankooda ka hadlay munaasabadda hatamay aragaanay owlaad oo umu camaara madarasadi haka takharujan oo waana hakubayan oo waana runtii qur'aanka ikhtitaamen waana dhamaayan eed iyo eeda anka faraxsangna waana boogaadiyana waana hadhawaayana waana baarakeeyana runtii maybwa xaflatan kuyin oo laseeda faday majarta waay madarasadun hatu una koyni mas-uulin badanna fadhiyan walana shaani meey qur'aankaas kariimka oo runtii oroodan keeyi qaali keeyi sababtiis ayaa yani yaa un dadaalka ardayda ilaahay khayr ha siiyo macal waalidiintood intii ka dadaashay oo maamulka muxaafadada ay macallimiinta ayna wuus u mahad celinaay mahaddaas kadib waxaa leenahay waxbarashada juhdiga la keliya ayaa aadsaa u dhowaanay waxaa leenahay ardayay dadaalka aad hadda heesiin ilaahay haddii idinay hal laba laabo juhdiga hal dadaalo dadaalkan hal badiyo faa'iido badan iyo inay khayr badan asal ka dheef mid ka mid a waalidiinta oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa isagana la dardaarmay waalidiinta iyo ardayda intaba ilmaha maanta qur-aanka dhammeeyey iyo kuwa soo socda waxaan leenahay waxaa noo waxaa idiin bilaabata waddadii waxbarashada waddadii waxbarashada idiin bilaabata maantayaad cagta saarteen waalidkuna ha ku dadaalo ilmuhuna ha ku dadaalano inay waxbarashada sii wadaan ilaahay baa ku mahadsan mahad dheer ilaahay baanu celinaynaa wa- waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa intii abaabushay waxbarashadan madarasada umu camaara waxay ka mid tahay madaarista maclimaadka ay ka yihiin gabdhaha wax ka bartay maraakiista kala duwan ee ku yaala degmada buulafullaay waxayna xafladan ku soo aaday xilli degmada buulafullaay iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee baay laga dareemaya horumar dhanka barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee sharciga bulshada ku dhaqan degmada galahariiri ee wilaayada galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka qaadimuun ee aqsa ay uu baahiyey kataa'ib al akhbaariya walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya
waa boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada galhareere ee wilaayada galgaduud oo goob fagaaraha ku daawaday filimka hadiyada ciidda ee ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya kaas oo ciwaankiisu ahaa qaadimuun ayaa aqsa filimka oo ahaa mid aad u xiise badan balse qeybihiisii hore lagu soo bandhigay dhibaatada uu gumaystaha yahuudda ku hayo walaalaheena reer filistiin ayaa qeybihiisii dambe lagu soo bandhigay silsilado weeraro ah oo ka dhacay gudaha soomaaliya kuwaas oo si ba-an loogu xasuuqay murtadiinta intii ay socotay daawashada filimka qaar ka mid ah dadkii fagaaraha soo xaadiray ayaa shucuurtooda ugu waramay warbaahinta caawa waxaan fiirsanay filin oo xiise leh magaalada galhareeri filin aad cajiib u ah ayaan fiirsanay marka hore murugada oo dadka walaalaha muslimiinta ahoo oo reer khaza oo muslimiinta oo meesha dhibka lagu haayo aad baan noo murjiyey markii dambena alxamdulilaah oo aad baan u faraxnay markii gaaladii iyo murtadiintii oo aad loo xasuuqayo waan ku faraxnay ilaahay baa ku mahadsan faqudic daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin saasaan leenahay alxamdulilah mujaahidiinta halkiina ka wada baan leenahay gaalada allaha jebiyo koley waaba jabtee Ee, aflaamta caawaan daawanay waxaa ka mid ah ee, filimkii waadiyada ciidulfidr almubaarak Een, caawa filimka waxaan ku aragnay walaalaheena muslimiinta oo maarata reer falastiin oo maarata la gumaadayo yuhuudda insha allah waxaanu leenahay biidnillaahi tacaala ee, haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed waxaanu leenahay goordhow insha allah waxaa idiin soo gaadho gacanteena biidnillaahi tacaala muuqaalada cajiibka ka waran macaarigta maxaa u yaab badnaa waxaa u yaab badnaa ee, macrakadii daaru nicma waxaan isheena caawan ku aragnay wiil mujaahid ah dhallinyarada ka mid ah mujaahidiinta oo maarata gaalada mid ka mid ah ku garaacayo qorigiisa sida maarata ushii oo kale ayaa ka mid ahaa waxaan caawada meeshan ku fiirsan anku joogo dawooyin galaarir filin aad noo cajiib geliyey filinka filowgiis waxaan ku fiirsanaa murugada falastiin ee- ee gaalada yuhuudda ay ku hayaan yuhuuddina ilahi waxaan leeyahay dhulka ka hoos marsho mujaahidiintina laga guuliyey macaarigtana waxaan ku aragnay macarig aad noo cajiib geliyey daarnicimo waxaan aragnay nin gaal oo soo carar nin muhaajid nin mujaahida ka hortagay kadibna qoranka afkiisa lagu garaacayo daafkiisa waxaan leenahay gaalana waa jabtay mujaahidiintana ha sabran waxaan joognaa caaw degmada galhareere oon ku fiirsannay filin aad u qiimo iyo qaayo badan oo markii hore caloosha naga xanuujiyey walaalaheenna falastiin sida ay yuhuudi u geleen alle subxaana watacaalana waxaan weydiisanaynaa yuhuud inuu ilaahay baabi'iyo walaalaheennana ilaahay inuu u gargaaro gadaasheedii laakiin aadan u faraxnay quluubteennu way xasishay iyadoo aan aragnay walaalaheenna mujaahidiin oo u jawaabaya yuhuud waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala ha idin sugo ilaahayna ha idinka farxiyo ilaahay agtiisa ha idinkaga farxiyo quluubteenna waad farxideen waad ka farxideen ilaahay agtiisa ha idinkaga farxiyaan leenahay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa fagaarayaal kala duwan ku daawaday filimkan maalmihii lasoo dhaafay iyadoona filimka uu soo bandhigay gumaadka ku socda walaalaheena reer filistiin iyadoona qeybaha dambe ee filimka lagu soo qaatay weerarada halyeynimo ee ciidamada mujaahidiintu ay ku ciribtirayaan maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha murtadiinta ah dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay inay maamulka yahuudda ku taageerayso duulaan cusub oo lagu qaado muslimiinta filistiin xilli sahyuuniyadda yahuudda xasuuq ka wada magaalada khaza faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali warsame abushiiba dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa mar kale sheegtay in maamulka yahuudda ay ku taageerayso duulaan cusub oo lagu qaado muslimiinta filistiin lix bilood kadib markii uu bilowday dagaalka khaza maraykanka ayaa maamulka yahuudda ku cadaadinaya inuu ballaariyo xasuuqa khaza islamarkaana uu gaarsiiyo deegaanka rafax oo kaabiga ku haya xuduud beenaadka masar islamarkaana ay ku barakaceen boqolaal kun oo ka mid ah shacabka magaalada khaza dhanka kale mas-uuliyiinta ameerikaanka ah ayaa u sheegay wargeeska exyos in yuhuudda ay ka codsadeen ka baaqashada weerar jawaab celin ah oo ay ku qaadaan dowladda shiicada iiraan taasoo beddelkeena ay duulaan ku qaadaan shacabka u barakacay rafah dowladda maraykanka waxay ciidanka yuhuudda u ballanqaaday taageero dhaqaale iyo mid militari haddii ay ka baaqsadaan weerarka iiraan taas beddelkeedna ay u jeestaan dhanka mandiqadda rafax si ay u xasuuqaan dadkii ka barakacay khaza ee deegaamaysiga ka dhigtay xuduud beenaadka masar tallaabadan oo maraykanku qaaday ayaa bannaanka soo dhigaysa sida reer galbeedka yuhuudda iyo iiraan uu cilaaqaadkooda u xoogan yahay ayna meel uga soo wada jeedaan muslimiinta sunniga ah mas-uuliyiinta wilaayada bokool iyo hogaanka dhaqanka wilaayada ayaa boqday mid ka mid ah macaahidda sharciga ee ka furan wilaayadaas warkaasi waxa ay noo faahfaahinaya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabaani wafdigan oo uu ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan odayaasha iyo waxgaradka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bokool abwaanada iyo saxaafadda jihaadiga ah ayaa booqasho dhiirigelin ah ugu tegay ardaydan wax ka barata machadu shariica ee ka furan wilaayada islaamiga ee bokool waaliga wilaayada islaamiga ee bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa ardayda ku booriyey barashada cilmiga iyo in ay diyaar u noqdaan la wareegidda xilka iyo mas-uuliyadda muslimiinta bariga afrika mustaqbalka dhow ee fooda inagu soo haya doorkii iyo kaalintii islaamka eedanaytan insha allahu tabaaraka wa tacaala islaamka dhindhigika aynahan ku galnay maana ma rajayaan insha allahu tacaala in islaamka dhindhigika aynahan ku galnay intaas kadib walaalayaal dowlad islaam markii dhisamaasmay la ray majaalaatu tarbiya oo la rajar majaalaat tarbiya waa toddoba majaal waa inta hadda maanaa insha markaan fa fiiriya aan arag majaalaadkaas hooba marka may la rahay sahamano tarbiya wanaagsan laga barbaariyo dowladda islaamka may nagadaasa insha allahu tacaala dowladdii nabiyullaahi maxamed sala allahu alayhi wasallam dowladdii khulafaa raashidiin alkhilaafa araashida alaaminaaji nubuwa ahlaan majaalaadkaas yoo haayagna ma imbaahan yihin cilmi fahantana cilmi imbaahan yihin wala macaahida lunfuray intun qarash elanka bihaayo intun juhdi elangiliyahay may kumada kow atarbiya alcaqadiya caqiidada maanaa dadka in lagu barbaariyo caqiidatu salafi saalix walaa anka wiin qur-aanka ku hadlo may walaaleelo oo alcaqiida saas ma caqiidada marka may la raayo oo saafiga ee nabiyullaahi moxamed sal allahu alay wasalam iyo saxaabadii caqiidadiio in dadka laka tarbiyeeyo ummadda sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad boogaadintaa la mida ka jeediyey malaaq muxudiin gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool quruxdangee kamiilantaal leersha elintiya surinyiga guliya taagana joodiyaraasha guryasinka jiraan kutubadin isinla sinkfanaa dowlad islaaman halleem may basan lanaa nicmadan isin haaytaan nimi oo ilaahay hasan deersi inila ku faa'iidaysada nin muuqata arag ahayn darji ilaahay ka sheegay wal ilaahay darji ka sheegay iyo darji ah lamba mayl arey kasyo i kasabshi korseede lanka ilaahay cilmo siidi kasabshi meel may nagada ee darji nagadaas ardayda ayaa dhankooda wafdigan heerka sare kusoo dhoweeyey qalbi furnaan iyo bandhig cilmiyeed kooban kaas oo ay ugu talagaleen in ay ku qaabilaan mas-uuliyiinta soo booqatay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
الفتى يتاه في ظلماتي من القاب يلقاه سننمو تهللا مليك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في الطير لي حبيبي وأجدير بسلا إليه ووصلا wafdigan ka kooban mas-uuliyiinta wilaayada golaha nuqabada iyo abwaanada booqashadooda ku aadan ardaydan waxay kusoo beegmaysaa xilli ardayda wax ka baranaysa macadkan shareeca ay si dardar leh ku wadaan barashada cilmiga shareecada iyadoo arrintaas aad u farxad gelisay mas-uuliyiintii heerarka kala duwanaa ee soo booqday ardaydaas iyo waalidiintooda ka iclaam ahaanna waa wax aan soo aragnay oo itusi oo itaabsii ah mahadsanid rabbaani warkii duurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh